boqolaal arday soomaali ah oo wax ka baranaya qaar ka mid ah jaamacadaha ay dowladda turkiga sabtidii xirtay ayay aad u saameeyeen howlgalkii ay ciidamada booliska albaabada isugu dhifteen xarumo badan oo lala xiriirinayo inuu lahaa imaam fatxullah guleen dowladda turkiga waxay sheegtay inay xirtay ilaa iyo kun saddex iyo afartan xarumood oo waxbarasho oo gaar loo leeyahay kuwaas ay ku jireen jaamacado caan ah oo ay gacanta ku hayeen ururka uu leeyahay ninka ay dowladda turkiga ku eedeysay inuu ka dambeeyo inqilaabkii dhicisoobay ee ka dhacay dalka turkiga ardada ay saamaysay xiritaanka goobahaasi waxbarasho waxaa ka mid ah axmed xasan cumar oo dhigta kuliyadda ganacsiga jaamacadda turkid ozel ee magaalada ankara
warkaas waxaa maqalnay saakay markaa soo kacnay jaamacadeeni boolisaa lagu horgooyey baaritaana ka socdo sidoo kale hoygii jaamacadda aan ka deganin waa la xiray albaabada laisugu dhiftay saakay ilaa dhowr iyo toban arday anagoo ah ku jirnay hadda waa adeer waa kasoo baxnay marka xaafado iyo waxbaan kala raadsanaynaa ardayda banaankay joogtaa wallahi kulli inay xaafado wada heli karaan idama eko guri hal guri aan hadda wada joognaa aan qado ku wada karsanaynaa kaliyanna maahano kuley inta jaamacadaha laga xiray arday badan oo jaamacada laga xiraa jiraan ankara keliya laba jaamacadood waa la xiray mid waa hal ardayaan dhiganaye jaamacadeenna ilaa sideed iyo tobanaan ku nahay waxaa jira arday aysan jaamacadaha ka bixinin ururka gulaan balse ay ka daberi jireen hooyga iyo tasiilaadka kale ee nolosha kuwaas waxaa ka mid ah beelle maxamed oo wax ka barata jaamacadda istanbul aidin ee magaalada istanbul beelle oo ka walwalsan hooyla-aanta laga yaabo in ay mar dhow soo wajahdo iyada iyo arday kale oo soomaali ah ayaa marka hore sharaxaysa dhibkii soo wajahay laga bilaabo habeenkii uu dalka turkiga ka dhacay iskudaygii afgembi ee fashilmay annaga arday ahaan saameyn waxay nagu yeelatay oo yani habeenkii way nagu bilaabatay dadkii oo banaan baxayaan markay nasoo hormareen waxaan si shaksiina u baqnay daaqilidihii anagoo joogno subaxdii waxayna dhaheen alaabtiina soo gurta wax yar a laba maalin isticmaali kartaa maxaa la dhahaa guryo kale ayaan dambeyneyna anaga layn hanay isla subixii dadka anagoo xaafada ka baqayno inayna arkaan oo alaabtiina soo qaadanay waxaa imaanay guri ay gelin anaga iyo xoogaa ajaanibka oo isugu jirno ineero turkiya marka any time kasta baqdin iyo cabsi lagu jira yani inkay dawlad soo garaacdo ama shacbiga xanaafano banaanbaxayan haddii ay dhahaan ardaydii ama dadkii dad ka tashana meelahan degan inay guriga soo galaan ee wax dhibaataana gaar waxaa socda dadaallo ay wadaan ururada ay ku midaysan yihiin ardada soomaalida ee magaalooyinka dalka turkiga si ay u saacidaan ardayda banaanka loogaga saaray goobahoodii waxbarasho iyo guryihii ay ku noolaayeen waa kan guddoomiyaha guddiga ardada soomaalida ee magaalada ankara mustafa caadle kaalinta aan hadda annaga qaadan karno waxay tahay marka hore inaan sameyno ardada ay dhibaatooyinka lasoo dirseen oo kale inaan guryo iyo meelo ay joogaan aan siino lacaga aan amaahino sidoo kale bangiyada lacagihii u yaaleen oo kale waa la xiray oo kooxdaas ay lahayd marka waxyaabaha aan usamayn karno waxay tahay bal gurmadka degdega ah ay u baahan yihiin sida deegaan cunto lacago bucket money ah oo dhexdeena bal inaan u raadino tan labaadna aan usameyno ololo oo dadkaas in wax loo qabta ah haddii ay naqan lahayd dowladda turkiga iyo dowladda soomaaliya anagoo la kaashanayno safaaradda soomaaliya ee ku taala magaalada ankara safaaradda soomaaliya ee magaalada ankara ayaa sheegtay inay ku howlan tahay tirakoobka ardayda uu saameeyey howlgalka ciidamada turkiga ay ku xireen goobaha waxbarasho ee lala xiriirinayo wadaadka fatxullah gulaan ee ku nool dalkan maraykanka uqaybsanaha dhinaca waxbarashada ee safaaradda soomaaliya ee magaalada ankara cabdilcasiis sheekh cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa v o edu u sheegay in arrintan ay kala hadli doonaan hay-adaha dowladda turkiga ugu qaabilsan dhinaca waxbarashada si ay u meelayaan ardada soomaalida ardayda banaanka joogto horta hadda waxaa muhiim ah in ay qofna uusan banaan kusoo dhicin oo ardayda laftigooda ay isu gurmadaan ururay leeyihiin ardayda magaalo kasta urur bay leedahay urur guudna way leeyihiin marka hadda waxaan ku dhaqaaqnay waxaa weeye horta ardayda inay isxambaarsadaan oo iyaga laftigooda ay maaragtay qofka hadda maanta laga soo saaray meesha uu saaxanahayey kuwa kale uu u yimaada isniinta laga bilaabana waxaan uhawlgeli uhawlgelaynaa hadduu ilahay yiraha si ardaydaas dawladda turkiga ay u mayreyn lahayd hadduu ilahay yiraha marka waa hawl aan gelayna insha allah waxaan rajaynhayaa hadduu ilahay yiraaha in ay saameyntaas aysan sii fogaanin oo ardayda fasax bay horta in badan ku maqan yihiin in badanna wax dhibaato ee ma soo gaarin inta yar ee maaragtay dhibaatada hadda ay soo food saartayna waxaan rajaynaynaa si deg dega in loo meelaya hadduu ilahay yiraha insha allah intooda badan ardadan ayaa waxa ay dhammaysteen waxbarashada bishii juun ee sanadkan hase yeeshee waxaa weli jira boqolaal kale oo wax ka barta jaamacadaha iyo iskuullada dalkaasi